Haweenkan oo ku nool magaalada Banaadeena ayaa isku xilqaamay sidii bulshada loogu baraarujin lahaa ahmiyadda ay leedahay nabadda iyagoo xilliyada qaar xaliyay khilaafaadka inta badan soo kala dhex gala bulshada xaafadaha ay degan yihiin. Haweenkan ayaa si iskood ah isku xilqaamay si ay nabadda uga shaqeeyaan. Qaar ka mid ah haweenkan ayaa raadiyo Beerlo u sheegay in ay isku xilqaameen sidii ay bulshada ugu baraarujin lahaayeen ahmiyadda ay leedahay nabadda, isla markaana kaalin ka qaata xalinta khilaafyada bulshada soo kala dhex galo.
Kaalin waxay ku leeyihiin haweenka in maaragta ay si weyn uga qayb qaataan oo ayaguna ay ka soo baxaan baggooda. Waxaa uga qayb qaadanaa walahi saa uga qayb qaadan karnaba inaan maaragtay galno inay nabad aan helno inay maaragta dadka aan dhexdhexaadino inaan waxaa habboon oo kusoo dhawaanaysa nabadeynta aan ka qayb qaadano. Haweenka waxaa looga baahan yahay inay ayaguna nabadda ka qayb qaataan oo horta gurigooda nabadeynta kasoo dhisaan hadday ilmo dhalaan u sheegaan siday nabadda u wanaagsan tahay hadday odagoodii ay u sheegaan ay dhiirigeliyaan nabadda inay wax weyn noo tahay oo maaragta nabadda aan ku soconayno oo maaragta kusoo noqonayno ilaahay hanoo adkeeyo nabadda aadan ugu baahannahay waan rabnaa inay nabad qayr qabta aan helno. Wacyigelinaa la sameeyaa maaragta dhalinyarta hubka wadaa warka loo sheegaa waa la dhiirigeliyaa in hooyo nabadda ayna anfacayso oo maaragtay nabadda ay muhiim noo tahay nabad la-aanteedna aan la soco karin asaga hadduu dhib soo gaaro dan uma ahan dadka uu dilaya hadduu dilana dan uma ahan marka nabad hooyo meel walbaa la joogo nabad aan idinku baaqayna haddaan nahay haweenka hooyooyinkiina oo soomaaliyeed nabadda waa lagama horaan nabad ha lagu dhiirigeliyo qof walbaaba oo socoto. hooyo walba hooyay kasoo kacdaa guri bay leedahay maaragta ilmay dhashay walaal bay leedahay inay u sheegto inuu dadka walaalahooda uu nabadgeliyo oo maaragta islaamka oo dhan uu nabadgeliyo hadduu isaga islaamka nabadgeliyo oo dadka uu nabadgeliyo ayaguna nabad bay helayaan qof walbaana nabad ha ku baaqdo kaalin weynay ku leeyihiin haweenka maxaa dhacadeen haweenka aynan ku jirin nabadda aynan dhexdhexaadinaynin in ordaynin waxa dagaalamaya waa wiilkeeda waxa dagaalamaya waa walaalkeed waxa dagaalamaya waa ninkeeda waxa dagaalamaya waa aabaheed haddayna iyada aynan ku dhex jirin maba nabad maba dhacdeenba sidee adi uga qayb qaadataa nabadda nabadda waxaan uga qayb qaataa si weynaan uga qayb qaataa waxa dhimanaya waa wiilkayga waxa dhimanaya waa walaalkay waxa dhimanaya waa aabahey waxa dhimanaya waa ninkay marka maba jecliba hadda dadku waa wadays wada dhalay waa walaalaa layahay arxanaa layahay xididaa layahay marka dagaalka aada u xun yahay dagaalka waa aada uga qayb qaataa waxaan dhahaa joojiya dagaalka colaada joojiya wiilku ma dhasho inuu wiilku dhinta moogiya colaada hala joojiyo nabadda saasaan aada ugu dagaalamaa colaadda waa dhib miiran waa barakac waa wiilla-aan waa dhibaato waa gaajo adduunoo dhan ay wadataa marka dhibaato adduun iyo midii aakhiro annaga noo dhiman tahay inaan iskugu darsanaa tan adduunna waa barakac iyo dhibaato tii aakhirana waa mid aakhiro adina kuu taallo dembigeeda aad leedaha soo waa dadaa la dilaa dadaa la waxaynaa dadaa la waxaynaa marka haddaa nabadda ka shaqayso oo aakhirina waa kuu fiicanta adduunkana waa kuu fiicanta ay dhahaan nabad colaadda hana laga dhaafo nabaddaa noo caana macaan nabaddaa muxuu ahayta waxa dagaalamaya waa wiilkeeda waxa dagaalamaya waa walaalkeeda waxa dagaalamaya waa ninkeeda waxa haweenka Soomaaliyeed ayaa waxa ay kaalin muuqda ka qaataan sidii ay nabad u heli lahaayeen bulshada